أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu dowrka roon madaxweynaha dowladaasi libiyada mareykanka ayaa markii ugu horreysay si cad uga hadlay aqoonsiga maamulka gaalraaca ee somalilan murtad ka tirsan baarlamaanka dhawaaqeeda riddada ayaa shaaca ka qaaday in gubashadii suuqbacaad magaalada muqdisho ay ka dambeysay kooxda riddada soomaaliya jabhadda faano oo ka dagaalanta gudaha itoobiya ayaa weerar saf ballaaran ah ku qaaday garoonka diyaaradaha ee xarunta ismaamulka maxaarada ee bahardaar iyo saldhigyo ciidan weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose maxkamadda wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala wilaayadaasi shil diyaaradeed oo sababay khasaare xoogan ayaa ka dhacay dalka kenya munaasab lagu soo gootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay maacadka qurduba ayaa ka dhacday degmada abu-aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe mu-asasada alqalam ayaa soo gootisay dufcad cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka xaranka ee wilaayada jubbada dhexe عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka ayaa markii ugu horreysay si cad uga hadlay aqoonsiga maamulka gaalaraca somalilan eliyas cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markii uu ugu horreysay si toos ah wax looga weydiiyey arrinta aqoonsiga maamulka gaaloraaca ah ee somalilan iyo sidoo kale qorshaha la doonaya in lagu barakiciyo muslimiinta reer khaza weliba iyadoo loo soo rarayo deegaanada waqooyiga soomaaliya ma jiraan wax sheegaya in somalilan ay doonaysa inay qaabisho dadka reer khaza haddii aad aqoonsato madax bannaanidooda ayaa la weydiiyey donald trump xalay mar uu heshiis u kala saxiixay madaxda labada dal ee azerbaijaan iyo armeniya kuwaasoo in muddo ah ay muran siyaasadeed iyo dagaallo ba'an ay ka dhex socdeen donald trump ayaa isaga oo ka jawaabaya su-aashan waxa uu yidhi Thank you very much. It's very nice. We're looking into that right now. Good question, actually, and uh, another complex one, as you know.
aad baad u mahadsan tahay waa su'aal wanaagsan runtii waan eegaynaa taas hadda waana arrin kale oo adag laakiin hadda waan ka shaqaynaynaa arrinka somalilan But we're working on that right now, Somaliland.
waa markii ugu horreysay ee uu madaxweynaha aqalka cad si toos ah uga hadla arrinka maamulka dabadhilifka ah ee somalilan isagoona muujiyey xiisaha uu su-aashan u qabay islamarkaana warcelintiisu ay bannaanka u keentay sida uu u doonayo arrinta somalilan iyo ictiraafkeeda hadalkan ayay si aad ah u lafaguraysay saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta caalamka si gaar ahaaneed warfidiyeenada ugu afka dheer maamulka yuhuudda waxayna arrintan ku soo beegantay xilli khamiistii lasoo dhaafay uu wargeyska financial times daabacay warbixin ay si qoto dheer tooshka ugu ifinayeen maamulka gumaystaha yuhuudda saxaafaddiisa kana hadlaysay qorshe ay dejisay shirkad fadhigeedu yahay maraykanka oo la doonaya in lagu barakiciyo muslimiinta reer filistiin iyadoo loo rarayo deegaana ay warbixintu ku kala sheegtay soomaaliya iyo somalilan mahadsanid eliyas murtad ka tirsan baarlamaanka dawaaqidda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in gubashadii suuqbacaad ee magaalada muqdisho ay ka dambeysay kooxda eridada soomaaliya haddaba warbixinta warkani waxaa haya bashiir muxidiin abu ayman murtad yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin ferey oo haatan ka tirsan baarlamaanka dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya horeyna u soo noqday taliyaha maleeshiyaadka jawaasiista nisa iyo sidoo kale taliyaha nisa ee gobolka banaadir ayaa si weyn uga qeeladhaamiyey boobka iyo barakaca ay xasan gurguurta iyo kooxdiisu ay ku hayaan bulshada ku dhaqan caasimadda soomaaliya ee muqdisho yaasiin ferey ayaa shaaca ka qaaday in dhulkii dadka danyartu ay ku ganacsanayeen suuqa siinaa uu xasan gurguurta ka xaraashay dad ganacsata ah waxaana uu yidhi isagoo arrintan faahfaahinaya suuqa siinaay sida aad la socotaan wakhti aan dheerayn ayaa waxaa soo shaacbaxday in suuqa siinaay la bixiyey oo dad ganacsata ah la siiyey dadkii deganayna la yidhi loona cabiri maayo lagana iibin maayo si awoodana looga kicinaa dhulkina lagu celi maayo dan guud si xoogana looga kicinayo guryahooda iyo alaabtooda iyo agabkooda iyo ilmahoodana cagaf la dul marsiinayo xataa aan waktigii ku guuraan aan la siinayn marka waxay ku tusinaysaa in la rabo in dhulkii dadka degana laga kiciyo dad kalena la dejiyo annaga waxaan cadday karnaa in dhulka madaxweynuhu bixiyey niman ganacsataana ay ay wadaan murtadkan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dabkii ka kaca suuq bacaad wuxuuna shaaca ka qaaday inuu ahaa faldembiyeed si ula kaca ay u samaysay kooxda ridada soomaaliya kuwaasuu ku tilmaamay inay qorsheeyeen in sida suuqa siinay oo kale loo barakaciyo ganacsatada danyarta ah kadibna lagu wareejiyo ganacsato kale oo kooxda ridada ay wada shaqayn leeyihiin suuqa weyn ee suuqbacaad ee degmada yakshiid gobolka banaadir ayaa isku dayey marna maahan laba mar maahan saddex mar maahan inay cabiraan oo anigu aan u tegey gobolka inaan arrintaas aan laga joogo oo dadkaas masaakiinta aan la barakicin waxaa layidhi marka waranka iyo weerta maxaa kulmiyey iyadoo gobolka ay u qorshaysneed inay cabiraan dadka degan ay ka kiciyaan inay cabiraan iyadoo u qorshaysneed haddana suuqa siinaay xaaladaad aragtay ay ka taagan tahay in suuqa suuqbacad uu gubto qadarullahi haddii qadar qadartaa xataa waxaan aaminsanahay gobolka banaadir inuu qorshe ka leeyahay waana sababta aan u sheegay arrintaas gudoomiyaha gobolka duqa magaalada haddaad dhegaysateen wuxuu kusoo celceliyey markii uu la hadlayay dadka dhibaatadu gaartay wuxuu kusoo celceliyey suuqa waa la hagaajinaa suuqa waa la hagaajinaa horta waxaa ka horreyso dadkii dhibaatadu gaartay in xaaladda ay ku jiraan iyo dareenka in lala wadaago in gurmad loo fidiyo in ganacsatada gobolka banaadir iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo dowladda dhexe iyo gobolkuba inay dadkaas u istaagaan sidii loola qaybsan lahaa culayska iyo dhibaatada ee ku dhacda suuqbacaad laakiin waa nasiib dara in laga fikiro sidii loo cabiri lahaa meesha gubatay horena qorshe looga lahaa in la cabiro haddii marka la yidhaahdo meesha haddii qorshe laga lahaa in la cabiro debna lagu qabtay haddana guddoomiya uu sheegayo leeyahay waa la hagaajinaa waa dareemi kartaa meeshaas dadka degan sida hadda siina looga kiciyey in dadkan iyo laga kiciyo nima ganacsataa la siiyo qayb dambana inay inay inay inay ka dhigaan guryo oo dhul caadi camal ay u cabiraan ay iibiyaan qaybta horena inay ka dhigaan moolal oo ayaga ku ganacsadaan oo dadka ay lacagta iyo waxa dadku waa ganacsiga yaryarka ah oo dadka danyarta ayaa meesha u badan kaasaa la rabaa meesha in laga saaro kadibna dhaqaala laga sameeyo ganacsi laga abuuro oo ay ganacsato iyo gobolku heshiis ku yihiin hadalkan uu murtadkan ka dhawaajiyay ayaa bannaanka soo dhigaya tuunkii ay bulshada ka qabtay in gubashada suuqbacaad ee ka dambeysay kooxda ridada soomaaliya oo muddooyinkii dambe diiradda ku haysay kadib markii waaxyihii kale ee magaalada ay ka soo farxalatay waxaanay ku soo aadaysaa xilli meeshii ugu darneed ay marayso boobka iyo barakaca ay kooxdani ka wado magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho mahadsanida waa iman jubhadda ka dagaalanta gudaha dalka etoobiya ee fano ayaa weerar saf ballaarana ku qaaday garoonka diyaaradaha ee xarunta ismaamulka muxaarada ee bahardaar iyo saldhigyo ciidan sida uu warbixintan ku hayo cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya gudaha dalka itoobiya ayaa sheegaya in weerar ay fuliyeen maleeshiyaadka kooxda faano lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee xarunta ismaamulka amxaarada ee baardaar dagaalkan ayaa ahaa mid aad u culus waxaana sidoo kale la sheegay inuu bilowday gelinkii dambe ee talaadada kaasoo in muddaha ka socday inta u dhexeysa duleedka galbeed ee magaalada ilaa garoonka diyaaradaha ee beleyzaleke international airbon muddadii howlgalkaasi socday ayaa gebi ahaanba waxaa hakad galay duulimaadyadii diyaaradaha ee garoonka bahardaar waxaana bartilmaameedka weeraradani u badnaayeen xeryo ciidan oo ku yaala nawaaxiga magaalada sida ay ku warantay warbaahinta etoobiya news oo soo xiganaysa ilo ka tirsan dhinaca jabhadda faano sida ay soo tabisay warbaahinta etoobiya maleeshiyaadka faano ayaa intii uu weerarkaasi socday tiro hoobyaala ku garaacay laba xero oo ay degnaayeen ciidanka xabashida itoobiya ilaa haatana lama shaacin khasaaraha dhabta ah ee labada dhinac soo kala gaaray weerarkani ayaa kusoo aadaya xilli ay cirka isku sii shareereen xiisadaha colaadeed ee ka dhex aloosan gudaha itoobiya islamarkaana maleeshiyaadka faano ay dardar xoogan geliyeen howlgallada ka dhanka ah ciidanka xabashida itoobiya
weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee makuudo iyo burjeed ee duleedka magaalada baydhabo dhanka kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxa shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo kaasoo lala beegsaday askarta cabashada etoobiya waxaa qaraxaasi ku baktay laba askari oo etoobiyaan ah halkay ku dhaawacantay laba kale oo isla cabashada etoobiya ka mid ah dhanka kale wilaayada shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtada cabdulaahi muuse dheere oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada shil diyaardeed oo sababay khasaare xoogan ayaa ka dhacay dalka kenya sida uu faahfaahinta warkani ku hayo marwaan maxmed warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil khasaaro badan dhaliyey oo ka dhacay meel ku dhow magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya xilli diyaaradaasi ay ku sii jeeday dalka soomaaliya diyaarad nuuca qumaatiga u kacdo ah oo ku sii jeeday magaalada hargeysa ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa si lama filaan ah ugu burburtay mid ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada caasimadda ah ee nairobi ugu yaraan lix qof gaalo kenyaati ah ayaa ku dhintay diyaaradda mana jirin cid ka badbaaday sida ay sheegeen saraakiisha booliska dowladda siliibiyadda kenya diyaaradda ayaa burburtay saddex daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha waxayna ku dhacday guri ku yaala xaafadda garsaay sida uu warbaahinta u xaqiijiyey madaxa guddiga gurmadka degdega ah henir wavula oo ah guddoomiyaha ismaamulka kiyambu ayaa sheegay in lixda qof ee diyaaradda ku dhintay ay kala ahaayeen afar qof oo ahaa dhakhaatiir iyo laba ka mid ah shaqaalihii diyaaradda dhacday diyaaradda ku dhacday degmada garsaay ayaa si lama filaan ah u lumisay xiriirkii ay la lahayd qalabka raadaarada ee lagula socday dhaqadhaqaaqyada duulimaadyada hawada muuqaalo laga soo qaaday goobta ayaa laga dheehan karay diyaaradda oo gebi ahaanba gubatay iyo meydadka gaaladii la socotay oo si xun u gubtay wararka ayaa intaas ku daraya inaysan jirin cid ka badbaaday diyaaraddan ku sii jeeday magaalada hargeysa ee dalka soomaaliya burburka diyaaradaha ayaana sannadadii dambe ku soo badanaya gudaha waddanka kenya mahadsanid marwaan munaasabad lagu sagootinayay dufcadda cusub oo ka qalinjabisay maacadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe walaalka xasaan carafaad ayaa warbixinta warkani haya munaasabaddan waxayd mid ka dhacday xarunta macadka qurduba degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayay ardayda ku soo bandhigeen culumta kala duwan ay ku barteen macadka duruusta ardayda ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah tafsiirka qur-aanka axaadiista fiqiga khudbado iyo duruus kale oo kala duwan waa kuwan qaar ka mid a ardayda oo soo bandhigaya bandhig cilmeed ka turjumayo xeerkooda waxbarasho wanuriid waxaan doonaynaa annamudna inaan galadeysano alaaladiina kuwii dushooda isudicifuu la guumaystay bilaarda dhulka dhexdiisa wanajcalahum inaan ka yeelno ayaan doonaynaa ayamatan madaxyo wanajcalahum inaan ka yeelno aan waarisano kuwa dhulka dhexla numakin inaan umakanino lahum ayaga bilaarda dhulka dhexdiisa wanuriyaan tusino fircawna fircoon haamaan iyo haamaan oo junuudahuma ciidamadooda minhum xaggooda maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna كان الطلاب في الماضي يسافرون من بلد إلى بلد لطلب العلم وكانوا يواجهون في سفرهم كثيرا من التعب فكانوا يركبون الجمال أياما وأشهرا أما اليوم فالمدارس والجامعات كثيرة في كل مكان وحتى الطالب يستطيع أن يتعلم وهو في بيته عن طريق الشبكة للتعليم مراحل مختلفة يمر بها الطالب خلال دراسته وتتكون مراحل التعليم من أربع مراحل المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية كن عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا ما هي الصلاة لغة واصطلاحا مع ذكر الدليل الصلاة لغة الدعاء واصطلاحا التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم الدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كم أعذار الصلاة وما هي أعذار الصلاة أربعة وهي النوم والنسيان والجمع والإكراه اذكري شروط الصلاة شروط الصلاة ثمانية طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب المناهي المذكورة ومعرفة دخول الوقت ولو ظنا والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي ففهم كلامي واستمع مقالي سائري عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإليكم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وفهم فهم ما له معقول حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع intaasi kadib maamulaha macadka qurduba farciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey macadka iyo funuunta cilmiga ee lagu barto macadka wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kale ah qaybtii asaasigeeda weyneyd oo ahayd macadka daraasaat alculuum alislaamiyati waalculuum alidaariya oo dugsiga toddoba saac macadka bilaabato ilaa kow iyo tobanka saac gaadha bifadlilaahi waxaana lagu qaataa maadooyinkii macadulqurduba oo kaamil ah waxaana ilaahay mahaddiis fadliga iska leh maktab tacliim wa tarbiya oo barnaamijkaas suurtageliyey deegaankana fursaddaa fiican uga faa'iideeyey wuxuu kaloo macadku leeyahay rawda oo asagana sabaaxan wa masaa'an shaqaysa oo isagana ardada yaryar oo maasha allahu ay ku qaataan daraasaadkoodii waxaa kaloo dugsigu uu leeyahay qayb iyadana sabaaxiga shaqaysa oo ay lagu barto xifd alqur-aan wa culuumuhu alasaasiyati lagu qaato waxaan rabaa waalidiintan la mid ah oon ka faa'iidaysanin meesha waxaa lagu qaybsanaya waa dhaxalkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam tafsiirkii fiqigii axaadiistii tawxiidkii siyaradii naxwadii luqa alcarabiyada dhammaan jamiic مواد العلمية الإسلامية ودم بها الكلوق قادنايا أنت وحسيد العلوم التجريبية بحسابها والرياضيات الجغرافية والإنجليزية macadka qordhoba ayaa faraacyo kala duwan ku leh qaybo ka mid ah howlayaadka islaamiga ah waana macasaas ala jiil ku waysan funuunta kala duwan ee cilmiga sharciga ah iyo tan tajriibiga ah mahadsanid cazaam muasasada alqalam ayaa sagootisay dub- dufcad cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay mar kale warbixinta warkan waxaa haya bashiir muxidiin abu ayman mubaarak waa deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka furnaa mu'asasada alqalam litacliimi alqiraa'ati walkitaaba waana mu'asase hoostagta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay taasoo carruurta da'da yar lagu baro akhriska iyo qoraalka muddo siddeed bilood oo ay furneyd xarunta mu'asasadan ee deegaanka mubaarak dhowaan waxaa deegaankaas lagu qabtay xaflad lagu maamuusayay dufcadii koowaad ardayda mu'asasada alqalam taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda mu'asasada deegaanka mubaarak ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya waxyaabihii ay barteen muddadii siddeedda bilood oo ay dhiganayeen mu'asasada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكام نون ساكنة والتنوين ميراو أفرت إن شرب إظهار ميراو لتين شرب ميلك كل مية إدغام ميراو لتين شرب ميلك كل مية اخفين شرب تمشي عمتين شرب ميلك كل مية اقلام ياو حلقين شرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله ما الأصول الثلاث التي يجب على العبد معرفتها من ربك ما دينك ما نبيك كم امرأة الدين وما هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرتون درمو لون دراما الراي قل هو اللب برب الفلق برب الناس الكرسي الكرتميلا كوكاين درمو مال الراي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أتنا وإليه النشور الكرتمين مسقل القامة الراي بسم الله اللهم إني أعوذ بك الكرتميلا كوكاين مال الراي غفرانك
qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka mubaarak oo aad ugu farxsanaa dadaalka macalimiinta mu'asasada alqalam ay geliyeen carruurtooda oo goobta ka hadla ayaa soo gudbiyey kelimaad ku saabsan mahadcelin iyo bogaadin n oo eh waalidiintii dugsigii algalam deegaanka mubaarag may mahadyaane macaliminkii in ciyaalkii gebagabadii geeka ete walaayadii iyo may ku mahadsana dugsigii safaylaha ka dhammaaday bismillaahi raxmaan raxiim mno ee waalidiintii dugsigii alqalam oo muddo siyeed bilowda lahwadi gebagabadiisa geeka ilaahay haka waali way ka mahadsan maalamiinta iyo juhda degan habiyadii oo siyeed bilowd hadulu qaadatay ha sabartay iyaalo wax magaratay oo arada eeda waalido deegaan qayli badan intaa ku reeb intaa ku reeb ee kadulu qaadatay yaa ka mahadsan walaayadii intaasa juhdiga haka biidi yaa ka mahadsan degaankii mubaarak waalidiinta eta an erna yaa ka mahadsanyiin iyada aan ka faraxsana walaayadii intaas joodii ha kabiid jasaaka allahu bkheer tan iyo wixii ka dambeeyey markii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan uu ka hirgeliyey xarumaha mu'asasada alqalam ayaa waxaa isbeddel weyn laga dareemayaa dadaalada akhriska iyo qoraalka ee jiilka soo karaya oo markan la siinayo mudnaan gaar ah si ugu fududaado barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ugu dambeyntii xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka xaranka ee wilaayada jubbada dhexe ismaan axmed duubow ayaa si ambaqaadaya warbixintani xafladda oo ahayd mid lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxa uu ku qabtay deegaanka xaranka oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada xafladah loo dhigayey ardayda qur-aanka dhammaysay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib odayaasha dhaqanka culimowdiin waalidiin maamulka iyo ardayda madarasada ugu horeen munaasabadda waxaa hadal kooban ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ahaa culimadii ka qayb gashay wuxuuna guud ahaan dadkii kasoo qayb galay xafladda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka iyo ku dhaqankiisa wacallama waxaan kugu khayr badan qofka qur-aanka bartay haddana dadka sii baraa fadliga aada macallimiintii quraadii aada bay ugu guulaysteen fadaaisha kaleo deelheelaha waxaa ka mid qofka qur-aanka bartay ee xifdiyey wuxuuba ka mid noqonayaa ehelka ilaahay nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inna lilaahi ahliina min annaas waa la weydiiyey manhum ahlu lqur'aan ahlu llahi wa khaasatu ahlu qur-aanku waa ahalka ilaahay oo khaas intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii madarasada deegaanka xaranka ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku barteen madrasada ubaya ibnu kacab إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وينبغي للقارئ القرآن أن يتقلق بالمحاصن التي ورد الشرع بها التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتخلل منها والسقاء والجود ومكارم الأقلاق والطلاقة الوجه والحلم والصبر أيها القاري وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب muddadii ay socotay xafladda qalinjibinta ee ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka dadkii ka hadlay waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe annagoo u fadhina xaflad qalinjibin lagu sharfayo lagu ikraamayo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala waxaa qalanjibinayn waa da-yarteeni wiilal iyo gabdhaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ciyaalka ilaah noo barakeeyo waalidiinta waxaan leeyahay ciyaalkaas ku dadaala bilaadda gaalada ciyaalkaas yaan la geynin ilaahay ha looga cabsado ilaahay kitaabkiisa ay xambaareen waxbarasho kale in loo dalbaa fiican
alxamdulilah maanta may goobjooga inay xaflad oo qalanjabin ah xafladaasoo ku dhehayta tuulada xaramka ama magaalada xaramkaba oo arday ku qalanjabiyta madarasada ubay ibnu kacab qur-aanka barasho keli mal rabo markii aad baratay in aad sii bartay lay baahan nawa may dhahay ahlullaahi waa ahlul qur-aan
maamulka madarasada ayaa dhankiisa ka hadlay xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka madarasada ubay ibnu kacab radi allaahu canhu waxaa la furay oo wilaayada islaamiga jubbada dhexe ama maamulka islaamiga degmada ay fureen yacni bisha shanaad jamaad thani kow kun afar boqol afartan saddexda dawayaaqadeeda cadada ama tirada madarasada ay dhiganayaan waa toddobaatan iskugu jiraan gabdho iyo waxaa weeyaan wiilal xafladda maanta aan u fadhino insha allahu tacaala qalanjabin ay qalanjabiyeen ka mid ah ardaydii waxaa weyn madarasada ubay ibnu kacab kama marneen waalidiin iyo marti sharaf kale oo kasoo qayb gashay iyadoona xafladani ay qayb ka tahay xafladaha lagu maamuuso ardayda dhammaysata barashada qur-aanka kariimka kuwaasoo ka dhaca wilaayaadka islaamiga mahadsanid walaalka dhuubow walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dowrnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu